asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin ku soo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta joogtada ah ee aannu ka soo xullo afka hooyo iyo ereyadiisa qaaliga ah waana xubin gundhigeedu yahay hal mahmaaha oo laga yaabo inay noqoto midda afmeerka ama sargoynta loogu talagalay sheekada aannu ka sheekaynay iyo mahmaahyo kale oo labaaley saddexley afarley shanley lixley iyo sheekooyin digniin u ah waxyaalo fara badan oo nolosha qaybaheeda kala duwan ku tusahaya markaan digniinku leeyahay dee sheekooyinku digniinta ay bixinhayaani sheeko kaste ama digniin bay bixinaysaa ama tusaalay ku siinaysaa amaba cashar bay kuu dhigaysaa ama fartay meel kuugu fiiqaysaa amaba waxbay kuu dusinaysaa oo maaragtay aadan horay uga ogeyn afka hooyo taas ayaa marka ah sheekooyinka xubinta murtida maantu waxa ay soo bandhigaani inay inta badan yihiin kuwo meel ku wajahan middan maanta aan soo qaadanaynana idamka eebe waa mid ka mid a saddexleydeennii farada badnayd qayb ka mid waxaa la yidhi rag saddex lagama raaco u fiirso waa ragga laftiisii adigu markaad raacaysa saddexa ka raaci saddexda aan ragga laga raacaynin waa saddex ay mahmaahdan saddexleydiihii inoo calaamadaysay oo u baahan inaad baldhug iyo dhayroof u yeelato oo aad fahanto saddexdan ay mahmaahda saddexleydii ina leedahay ha raacina saddexdani waxaa weeye mafakare mafaa'iidayste iyo ma foorarsade saddexdaaba rag lagalama saaxiibo ama saddexdaaba rag lagama raaco ayaa la yidhi waan jilcinaynaae waxa weeye ma fakare waa nin aan fakaraynin oo nolosha iyo aayaheeda iyo maaragtay waxyaalaha soo aadan waxyaalaha khaldan waxa saxan midnaba aan qiimaynaynin kaa isaga waxaa layihi lama raaco waa labo ma faa'iidayste waa nin aan waxba faa'iidaynin oon hadday hadal tahay hadday xoolo tahay hadday duunyo tahay wixii loo faa'iideeyey caqli ahaa xitaa ama tala aha ama tusaale aha aan qaadanayn isna lama raaco waa maran yahay waa saddex waa ninka saddexaade waxa weeye ma foorarsade lama raaco waa mashaqayste wax matara ah oo hadday uli ka dhacdo ama cadaygiisu dhulka kaga dhaco aan qaadan karin oo raba in loo soo qaado oo ah mid nolosha hoos uga dhacay oo haddii eebbe idmahayo waxqabsigii iyo dhabar leexintiisii iyo foorarsigii iyo waxsoo qabsigii keliya awoodila wayna dhacdaa inta badanoo rag fara badanoo waxaa jira inay xaragoodaan ka jecel inay shaqaystaan ama ay shamiintada dhex galaan oo ay guryaha ka noqdaan qaadawade iyo kuwa dhisa derbiyada taa inay noqdaan oo ay lacag xalaala shaqaystaan rag fara badanoo waxaa jira inay xaragoodaan iyo aniga hay wasakhaynin ka jecel hadhowna kuwa kayrkooda ah ee gacmahoodu qallifsan yihiinoo soo shaqaystay shaxaada oo shaxaad ku nool ah ama laga yaabo inuu hooyadii wariiriyo ama aabbihii wariiriyo ama qof ay qaraaba yihiin oo ehel ah oo laga yaabo inuu galbeedka yurub iyo meelahaas ku lumay iyo heer galbeed aaday oo baraf iyo dhaxan iyo qabow jiidhahaya oo dhagaxu kusoo dumayo oo rafaaday oo gacmaha galoofan ugu jiro laga yaabo inuu biil ka sugahayo isaga oo nin weyn oo feedho weyn ah waxaa laga yaabaa inaad aragto gabadh cilaamatay madow iyada da'deeda u yeedhatay oo dhahaysa kaale ii shaqee iyadana gacmaha cillaan u saaray in yaroo biil ana ay heer siiyaan oo heer ay qaraaba yihiin ay biil usoo diraan iyadana calaladeedii dhaqanla oo laga yaabo inay gorgoradaheedii u dhiibatay naag iyada qayrkeeda waa dhacdooyinka dhibaatada leh ee aad aragtay mafoorarsadaha lagu sheegahayaay waa qofka mahmaadan marka waxay nagu dhiirigelinaysaa saddex qodob waa qofku inuu fakero oo nolosha aayaheeda ka fakero waa labo waa qofku inuu faa'iidaysto oo nolosha ka faa'iidaysto waa saddex waa qofku inuu foorarsado oo uu shaqaysto oo uu qof waxa uu qabsan kara qabsaday u noqdo istaag iyo foorar iyo gurgura iyo socod intaba uu ku shaqeeyo taa ayay ina tusaysaa maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa doqoni habxeebbay hadh moodda doqoni habxeeb ayay hadh mooddaa baan dhahaynaa idamka eebe